samu'eelkii koowaad cutubka siddeedaad oo markii samu'eel gaboobay ayuu wiilashiisii xaakinno uga dhigay reer binu israa'iil oo walaalkiisa curadka ahaa magaciisu wuxuu ahaa yo'eel wiilkiisii labaadna magaciisu wuxuu ahaa abiyaah oo waxay xaakinno ka ahaayeen bi'ir shabec oo wiilashiisiina kuma ay socon jidadkiisii laakiinse waxay u leexdeen si ay faa'iido u helaan oo intay laaluush qaateen ayay gartii qalloociyeen markaasaa odayaashii reer binu israa'iil oo dhammu isi soo urursadeen oo samu'eel ugu yimaadeen raamaa oo waxay ku yidhaahdeen bal eeg waad gabowday oo wiilashaaduna kuma socdaan jidadkaagii haddaba noo yeel boqor na xukuma sida qurumaha kale oo dhan laakiinse waxaasu samu'eel way la xumaayeen markii ay ku yidhaahdeen nasiib boqorna xukuma markaasaa samu'eel rabbiga baryey oo rabbiguna wuxuu samu'eel ku yidhi bal dhegayso codka dadka iyo kulli waxa ay ku leeyihiin oo dhan waayo adiga kuma ay diidin laakiinse anay i diideen inaanan iyaga u ahaan boqor siday hore u yeeleen tan iyo maalintii aan ka soo bixiyey masar iyo ilaa maantada taasoo ahayd inay iga tageen oo ilaahyo kale u adeegeen saasay adigana kugu samaynayaan haddaba sidaas daraaddeed bal codkooda dhegayso habase yeeshee waa inaad aad ugu markhaati furtaa oo waa inaad u sheegtaa boqorka xukumi doona siduu ahaan doono oo samu'eelna wuxuu ereyadii rabbiga oo dhan u sheegay dadkii boqorka weyddiistay markaasuu wuxuu ku yidhi boqorka idin xukumayaa wuxuu ahaanayaa sidan wuxuu idinka qaadan doonaa wiilashiinna oo wuxuu ka dhigan doonaa kuwa gaarifardoodka u wada iyo fardoolaydiisa oo iyana waxay hor ordi doonaan gaarifardoodkiisa haddana wuxuu iyaga ka dhigan doonaa saraakiil kun kun u sarreeya iyo saraakiil konton konton u sarreeya oo qaarna beerihiisay u fali doonaan oo u goyn doonaan oo waxay u samayn doonaan alaabta dagaalka iyo alaabta gaarifadoodkiisa oo gabdhihiinnana wuu idinka qaadan doonaa oo wuxuu ka dhigan doonaa kuwo uunsiga sameeya iyo kuwo cuntada kariya iyo kuwo kibista duba oo wuxuu idinka qaadan doonaa beerihiinna iyo beerihiinna canabka ah iyo beerihiinna saytuunka ah iyo xataa meelaha ugu wada wanaagsan oo wuxuu siin doonaa midiidanadiisa oo wuxuu idinka qaadan doonaa iniinihiinna toban meelood oo meel iyo beerihiinna canabka ah markaasuu siin doonaa saraakiishiisa iyo madiidanadiisa oo haddana wuxuu idinka qaadan doonaa raggiinna addoommada idiin ah iyo gabdhaha addoommaha idiin ah iyo dhallinyaradiinna ragga ugu wanaagsan iyo dameerihiinna markaasuu ku shaqaysan doonaa oo wuxuu idinka qaadan doonaa arigiinna toban meelood oo meel oo idinna waxaad noqon doontaan addoommadiisa oo maalintaas waxaad ka qaylin doontaan boqorkiinna aad idinku doorateen oo rabbiguna idiin jawaabi maayo maalintaas laakiinse dadkii way diideen inay dhegaystaan samu'eel codkiisii oo waxay yidhaahdeen maya laakiinse waxaannu yeelaynaa boqor noo taliya si aannu ula mid noqonno qurumaha kale oo dhan oo uu boqorkayagu noogu taliyo oo uu noo hor kaco oo noo dagaalamo wakhtiga dirirta oo samu'eelna wuu maqlay ereyadii dadka oo dhan oo haddana wuxuu maqashiiyey dhegihii rabbiga markaasaa rabbigu wuxuu samu'eel ku yidhi codkooda maqal oo boqor u yeel iyaga markaasaa samu'eel wuxuu dadkii reer binu israa'iil ku yidhi taga oo ninkiin waluba magaaladiisii ha tago